sidii aan ballan qaadnay oo guddigu horey u ballan qaaday shan iyo tobankii beri labaatankii beri mar inaan maaragtay warbixin iyo xisaab celin inaan samayno tiibaan maantayto maaragtay guddigii dibudhiska isbitaalka gobolka mudug oo halkan uu u fadhiyaa oo u shirsan yahay deeqihii soo gaaray isbitaalkan waxay bilowdeen bishii sagaalaad shanteedibay bilowdeen maantaytana waxaan maraynaa soddon iyo kowda bishii tobnaad ilaa haatan waxaana soo gaaray lacag dhan boqol iyo afartan kun oo doolar kharajkiina wuxuu noqday konton iyo laba kun oo doolar oo aan u isticmaalnay dayactir kooban oo aan ku samaynay qaybihii qaybaha qaarkood intii muhimka ahayd oo aan rabnay in mataqaanaa hawsha isbitaalku ay kusii socoto si adeegii caafimaad uusan u joogsan oo dadweynaha wax loogu qabto lacagahaas waxay ka kala yimaadeen meelo fara badan bay ka yimaadeen wadamo badan bay ka yimaadeen gudahay ka yimaadeen meel kastay ka yimaadeen aada iyo aada baan ugu mahadnaqaynaa intii tabarucaadaas ka qayb qaadatay waxaanan leenahay mataqaanaa diyaar waxaan u nahay mar walbaba inaan hadda markaan joogno shan iyo toban beri labaatan beri inaan xisaab celin aan sheegnana dadkii deeqdaas magacyadooda iyo meeshay ka timidba inaan sheegno isbitaalkii haatan fayskii koowaad oo aan ku talagalnay waa dhammaad waxba kama harin wax yar baa ka haray dhowr maalmood baa ka haray dayactirkii koobnaa oo aan ku jiray hadda qolkan aan ku jiro laftigiisa waxaa wuxuu ka mid yahay qaybaha la dayactiray buu ka mid yahay saana u jeedaan isbeddel weyn baa gudihiisa ka muuqda hadda waxaa nala joogay injineerkaa nala fadhiyey waxaan ka wada munaaqashoonaynay mataqaanaa naqshad u keenay bilowgeedii preliminary staadigii u suubiyey isbitaalka cusub sida uu noqonayo marka waxaan jecelahay mar dhow inaan mataqaanaa marka dambeeto aan isu imaanayno oo shirkanagaan warbixinta ah in aan soo hordhigno dadka ummadana dhegaysanaysa ama ummadda maaragtay deeqbixiyaasha ah oo ku deeqday inay tabarucaad isbitaalkan siiyaan naqshad waafi ah oo intaasoo bilood annaka iyo injineeradu aan maaragtay ka diskasgaraynaynay ka munaaqashoonaynay sidii xataa qol kasta meeshuu u jeedsanayo siduu noqonayo dadkii ku tabarucay lacagahan aada iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaan leenahayna faanole weli farkama qodno waxaa loo baahan yahay inaad maaragtay sii wadaan taageeradii idinkoo ku mahadsan waan ognahay culayska idin saara inuu yahay culays mataqaanaa adag laakiinse inaan ka miro dhalinaa la rabaa mataqaanaa himiladeenna oo ah in cisbitaal casri ah oo u qalma magac cisbitaal inaan magaalada tan ka dhisno